الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا القسم الثالث وقسمه صدحات أقسامتي تحملك كومد أه الإجازة إجازتي وهي السماع من لفظ الشيخ يا القراءة على الشيخ مع عرضه يا لبدي قسمية هراهاين كنا أنواعي تحملك وكي صدحاد وفصحي أما إذا كي ليسو إدميي شخص شخص كلمة إدميي وحيال أو الرواية أولي هي إنو كوريو laftiga ijaazana horta haddii alijaaza waa ijaaza mastarkeedii weeye macaanida luqada way leedahay macnaha halkan istilaaxa qabanaya istilaaxa u munaasibkii waa ibaaxo bannayn wax laysu bannaynayo taas baa macnuu noqon oo xaqiiqadeeda waxay tahay idan ama bannayn iyo fasax laysu fasaxayo riwaayo uu shakhsi kale uu wuxuu riwaayo u lahaa kaba wariyo ciidankaasoo ama lafdi ah se isagoo ku dhawaaqay ama dee kitaabo ah bal markaa taasaa suwarteeda iyo anwaacdeeda waan arki doonaa labadaa horena de way ka rudba hoosaysaasan imakaba tartiibta ay noogu soo dhigteen wahiya ijaazadu adrubun noocyo weeye adrub waa jamcu darbin macnaha waa nawcun oo bal kitaabkii kitaabkan asalka oo irshaad markaa irshaadu dulaab ilxaqaa'iq cibaaradiisu waxay ahayd halkan adrub bedelkeeda anwaacun baabay ahayd cibaaradu haddaba iyada anwaac ilaa toddobaan arki doonaa halkan siday noogu imaan doonta ee kuwa adigu iyagu ay halkan ibnu salaax uu isu geeyo oo uu damjiyey culimada qaarna ay kutubtooda ku kala saaraan oo markaasi ayaga agtooda sagaal ama toban ay ku gaadhaana way jirtaay laakiin taas israacin unbaa jirta suurooyin ay israaciyeen halkan ibnu salaax imaam nawinow isaga taas dee dariiqiisii kitaabkiisu ikhtisaarinayaae uu maray alawalu nooca hore an yujiiza inuu ijaazeeyo weeye mucayanan waa wax mucayana sa kitaab mucayana ayuu ijaazaynayaa ama shaksi waay limucayanin shaksi mucayana ujeedadu kitaab khaas ah sida bukhaari oo kale u ijaazaynayaa shaksi khaas ah oo mucayanana waa u ijaazaynayaa balkaas weeye ta hore wadalika ka qowlihi qowlkiisiiba weeye uu odhanaya shaksiga mujiiskii isagoo shaksi kale la khidaabayo ajaztuka waxaan ku ijaazeeyey marka waa ruux mucayana wax loo ijaazayn albukhaariya kitaabka bukhaari baan ku ijaazeeyey aw amase ajaztuk waxaan ku ijaazeeyey mashtamalatu waxay kulansatay calayhi korkiisa wixii uu kulansaday fihrisati fihrisatihi fihrisadayda oo waa kitaabkan ama waraaqahan wixii marwiyaadkiisa ah ayuu riwaayo u lahayo asaaniidoodii uu ku ururiyey kaasi wixii uu kulansadee kutubii halkaa kuba suganeen anigu riwaayo u leeyahay ayaan ku ijaaseeyey bal taas oo kale oo fiirasada waxaa aduu sakhaawi oo kale uu ku dabdiyaa faadana in la kasriyo waa xarafka hore xarafka saddexaad ee ra'dana in la kasriyo maxaana weeyaan dee waa tan imanka kitaabka aakhirkiisa ee maalan wixii mawaadiica ee uu kulansaday dib maalan xaggaa dambe lagu qoriyo ama bilowyada ay kuba qoraan fiirasa lagu magacaabo waxaa kaloo dee fiirasadan ay adugu meelahana ay isticmaalaan ay tahay shaksi ama sheekh baaba wixii uu riwaayo uu lahaa ayuu meel ku ururinayaa kitaabbaabu ka samaynaya sida bacdigood ee ay bamatalan sameeyeen kutubta u riwaayolaa sida xaafidnu xajar oo kale ama waraaqo ayuu ku ururinayaa marwiyaadkiisii oo waxaa ku sugan kitaabkii ciddii uu kaba wariyey sanadkiisa kitaabka uu kuba warinayey bal maalan sidaasuu u wadayaa taas bay fihrasa ama fihrasad adigu yidhaha waana lafti asalkiisa hore farisiya oo ay bal maalan kollay doortaan banatadiisan imaka inoogu sugan ee dambe in haddii la waslinayo kalaamka iyo haddii lagu joogsanayo labadaba la aqriyo taaha waa lafti adigu lasoo tacriibiyey ee aan carabi ahayn barkoodna malaawaabay dee intaada marka ay waqfinayaan ha ahaan bay ugu joogsadaan bal marka adigu wuxuu ku odhanayaa waa kitaabkiisana ama kutubtiisii oo dee meel uu ku ururiyey oo uu sheegayo waa kutubtii uu riwaayo uu lahaa iyo sanadadii uu lahaa kutubtaas ayuu odhanaya waxaas oo dhan baan ku ijaaseeyeyba shakhsigii waa shakhsi khaasa kutubtii kole hadday urursan tahay haddii bukhaari keligii ay tahay hadday kutub aad u badan tahay laakiin kole haddii magacyadoodii meesha ay ku yaalaanna asaaniidoodiina ay dabdisan tahay iyo sidii uu ku warinaya wax khaasun bay noqonayaan balkaasba waya misaalkii waa ta hore wahada nawcani aclaa adrubiha anwaacda ay ijaasadu leedahay ka ugu sarreeya weeye adurubta ijaazadii almujaradati ka dhar lahayd ee ka madhnayd can ilmunaawarati isu dhiibid kitaabkii la isuga dhiiba iyo munaawalada inoo dambaysa kaba madhnayd bal waa inoo tacriifiyen imaka halkan ama noocani wuxuu yahay kollayna gees waxaas aan marka horeba sheegayno ijaazadu macnaheedu waa idan iyo fasax la ysu fasaxayo inuu deba maalan shaksi shaksigan mujiiska ayaa u idmaya u fasaxaya ku kale oo kan mujaazulahugaa inuu wuxuu riwaayo u leeya xataa riwaayadaasi isba in loo sii ijaazeeye haba noqote uu ka wariyo waana ikhbaar bay kaba dhigaan warramid kitaabkii aan dee xadiis xadiis la ysugu warramayn ama baabaabe duuduub isagoo duuduuban oo laleeyahay kitaabkaas ayaan dee sidaa ku wariyaa sanadkayguna waa kaase iga wari taasba weye kollayna waxa dhacay san arki doono tawasuc badan baa dhaco malaa culimmaduna kuba xambaaray uun beryaha dambe arrinku inuu noqday in bal silsiladii isnaadkuun la xidhiidhiyo oo bal ay kutubtii inoogu tasalsusho inoogu xidhiidho haddii aan samaaci iyo baltaas la helin ijaaso oo silsiladii isnaadku ay baaqi noqoto wuxuun itisaal keenayaa meesha ay jiraan oo aad bay ugu tawasuceen laakiin dee suurooyinkeedan saa suuradan oo kale oo iyaguna kollay maslaxo badana dadka ay uguba sugnayd dalabadii cilmiga ama culimmadii oo dee kutubtiina lama wada warin karo samaac iyo qiraa'a looma wada yeelan karo culimmadna meel may wada joogin oo dad kala maqan oo kala fog ama aan waqtiba isu helin ayaa san ku makansanaya ugu suurto gelaysay sanad bal inuun adigu silsiladii isnaadka inay yeeshaan iyo halkaa wax ugu baaqi noqdaan bay taas waxaana jirta kutub ee aan dadkii waxay ku xidhiidheenba ijaazadaa tahay ee aan laba hayn samaa cidii masalan ay ugu xidhiidheenna waabay jirto taasi halkii uu noqon lahaa kitaabkii isagoo mucdaron inna isnaad la in la soo aroorin lahaa ayaa waxay noqotay wax keenaya itisaal in lagu soo arooriyo bal markaas suurooyinkeedaas ee ruux caalima oo waxaan ijaazaynaya garanaya uu ijaazaynayo cidda loo ijaazaynayaana dee ruux daalibu cilmiyo isaguna wixii macrifo le u ay tahay kollay maslaxo weyn baaba kuba sugan oo taasi waa caadiye laakiin arrinkii taa laguma dayne xataa ilmo uur ku jira iyo ama mid aan iman iyo ama waxyaalo iyo ilmo yaroon waxuu kala garanayaa jirin iyo waxyaalo ayaa la ijaaseeyey oo suuro badan oo kollay tawasuc badan oo tasaahul badan uu ku sugan yahay ayaa dhacday oo dee aan arki doonana umuuraha wax kaba mida ee bal horta baahida loo qabay noocaas taas bay ahaydba oo ruuxii waxaanu gaari karayn ama sheekh aanu gaari karayn ama kutub aanu makansan karahayn baa uu ijaazada ku taxamulayay tani markaa anwaacdeeda ta ugu sarraysa weeye waayo inna ishkaal ma jiro bal shaksi mucayana oo dhici karta fahamkii iyo macrifadii inaan la heba oo saxiixii bukhaariyanu ina samaac iyo cardiya taas ama qiraa'o u lahayn loo ijaazeeyey sidaasna sanad ugu xidhiidhay dee waa maslaxo weynoo jaanibkaasaa kuba sugnayd oo itisaal sanad buu helay waayo waa nooc itisaal sanad bay keenaysaa silsiladii sanadkina baaqi bay noqonaysaa bal markaa tan way ama munaawalada uu sheegaya way noo dhamaysaa waxbay maka halkan ma tacriifinayo munaawaladu markay ijaaza la socoto suurta ijaazada oo dhan iyada ugu mudan barkoodna waxaabay la simaan kuwa horaynu soo maray wsaxiixu qowlka saxiixii aladii qowlkaasoo ama qaalahu ljumhuuru jumhuur ay ku qowlayn ومن الطوائف كوحيه كالدناي وأهل الحديث فقه أصولبا واستقر وسقنادي وعليه سيكرك العمل عملك علمده كما سقنادي وحوي قولك سيمسا صحيحي جواز الرواية إجازة ما عنها معين أما الروح خاصة وح معين وإسنا خاصة لو إجازين أيوه إن وح لقوريا إني بنانتا أيوه iyo walcamali camalfal biha waa wixii iyadu ay kulansatay ee dee kitaabka laysu ijaaseeye kuma sugnaa camalfal lagu camalfalaana inay bannaan tahay taas baa qowlka saxiixi yahay wa abdalaha way buriyeenoo jamaacatu jamaacooyin min adawaa'ifi dawaa'ifti kala dunayd kala mid ah oo muxadisiin leh oo iyo dee fuqahabani way iyagu buriyeen xataa tan khaaska وهو إبطالkaas iyo noocana inaan wax lagu warin karahayn ixda riwaayateyn laba riwaayo mid ka mida weeye oo can shaaficiyi shaafici lagaba soo wariyey wa qaala bacdu daahiriyati nimankaa daahiriyiinta aadu barhkood waxay yidhaaheen iyo mutaabiciin ciddii raacday laa yucmalu biha iyada laguma camalfalayo kalmursali sida xadiidkii mursalka ahaa laakiin waa axbaa lagu warin karaa wahada baatilun qowlkan dambe oo qowl baatila weeye bal khilaafkii meesha ku sugnaa buu inoo sheego haddaan suuradeedii aan aragnay ayaa wuxuu leeyahay jumhuur alculamaa waxay qabaan ama muxadisiin ha noqoto ama fuqaha iyo usuuliyiinba haba noqotee markay noocan aan hayna ay tahay wax khaasa oo ruux khaasa loo ijaaseeye ay tahay inna ishkaal taas kumaba sugnee taas waa dariiq wax lagu wariyo weeye dariiq lagu taxamulo weeye markaa ruuxu inuu yidha ajaaza lii fulan alfaadu way inoo dambaysaa ama hore inuu soo aragnay halkii furuucdii mucdalka ka dambaysay halkii cancanada in beryihii dambe canta isaani ay canta u isticmaaleen ijaazo can fulaan yidhaaha oo kale ama dee iyo alfaadahaas oo uu sidaa sanadkiisii deeta ugu xidhiidho horta inay taasi bannaan tahay weeye waa werintu waa taas camalfalkuna iyadoona ijaazaba u lahayn xadiisku agtaada hadduu ku sugnaado xadiis rasuulka ilaahay kaba sugan yahay ama adigu xujo un uu suubaduu maqbuul yahay waa lagu camalfali jiray wixii uu keenaya camal ah camalfalkan aan axaadiisan ku camalfalayn iyo rasuulka ilaahay sunnihiisu shardi uma aha inaad sanad xidhiidhay oo rasuulka ilaahay gaadhaya aad leedahay taasi shardi maaha kor hadduu sugnaado waa la aqbalaya waa la qaadanayay weligaaba yaanad riwaaye iyo wax ku dhowtoono aanaduma lahaaninba markaa camalfalkii wixii ay kulansatay ijaazadaasi ee madmuunka iyo muxtawi ahaana waa lagu camalfalayaa waana ta muhimkaa tadan hore waxna waa lagu warinaya warintu waxa weeye kasoo qaad kitaab bukhaariya maalinna maad fadhiisan meel lagu aqriayo maalinna meel maad fadhiisan laakiin sheekh sanadula xataa sanadkiisu ijaaza haba ahaado asaanidan maanta jirtaana qaaliba waaba ijaazaad waxa sama hagaagsan ee wada xidhiidhaya u xidhiidhaya dadka waaba naadir ilaa qurun oo dee kutubtan ay asbaabta idhaahaan ay ku ururiyeen kutubtaa kala duwan iyo asaaniiddii ay lahayd asaaniidda qaalibkeedu waaba ijaazo ayay tahay waxa samaac ama qiraa'adu soo gelaya hadduu doono waa qayga intii badnayd waaba ijaazo asaaniiddan imaka wax inoogu xidhiiri karaanba waa taase haddaba kitaabkii saasahayd weligiiba ag fadhiisan haddii dee bal sheekha silsila isnaadun uu lewidhaa waan ku ijaazeeyey kitaabkiina waa khaas oo kale waa dariiq taxamulo sanadkiisina taasu ugu xidhiidhaya oo dee can fulaan buu odhan ama ajaaza lii fulaan oo isagiina naftiisa waa laga sii taxamulaya bal markaa taasi waa riwaayada camalfalkuna waa iyadoo dee wixii axaadiisa meesha kitaabkani kulansaday dhaqankii lagu dhaqmayay weeye oo taasi shardiba umay ahayn inuu ruuxa sanad ugu xidhiidho shardi umay ahayn bal taasba weeye culimada qaarna halkan in suuradan lagu ijmacsan yahay kuma tegereen laakiin khilaaf baa jiro wuxuu inoo sheegayaa xagga dambe ama fiqrada dambe jamaacooyin dawaa'ifta ka midi inay tan diideenba ijaazo oo dhan bay diidan yihin kol hadday suuradan diideen lama munaawala ayuunbaabaa dhici karta inay ka soo reebaan ragga muxadisiinta waxaa ka mida shucba oo wuxuu leeyahay hadday ijaaza bannaan tahay rixlaba ma jirteen oo waa tan dee cilmiga loo rixlayn jire loo xerayn jiray ee aan ognahayna culimadii xadiiska khaasatan socodkoodii dheeraayay bilaad kala duwan si ay culimmadii ula kulmaan ay wax uga soo wariyaan ay ubel markan u socon jireen haddii arrinta ijaaza ay dee bannaan tahay ninkistoo gurigiisii fadhiyunbuu waraa qoran raggaasuu odhaniisoo ijaazeeya socodba markaa meeshii ma jiro rixladiiba way baabi'i layd oo loomama baahdeen hadday ijaaza bannaan tahay waa taas fuqahadana rag dee abu xuseen iyo ay kaba mid yihiin iyo ayaa waxay diideenba taasoo ay leeyihin nin kale waxaan ku ijaaseeyey waxaanad iga maqan inaad iga wariso waxay ka dhigantuun dee inaad been iga sheegto oo tidhaaho saas weeyaan oo aan takdiiba caleyaan kuu badnaynaya bal taas waa dawaa'if iyaguna ee laakiin qowlkoodaas ayay qowlka hore marka khaasay saxiixa kaba dhigaan ama daahiriyada qowlkoodu dee waxa ay tahay waa lagu laguma camalfalaya waa la warinaya ujeedadu labadii arrimood ee jawaazi riwaayati walcamali biha bay kala qaadeen xaggii bal maalan riwaayada waxay leeyihin dee xadiiskii mursalka ahaaba iyo axaadiistaas sanadkeeda aanu inoo xidhiidhinaya inqidaaco ku sugnaa ee bal inay daciiftay aynu soo maray ruuxu sanadkaa aan xidhiidhin waxbuu ku warin jiray oo xadiiska mursalka waa la warinayay laakiin halkii hadalku ka taagnaa wuxuu ahaa de xadiiska kole daan sanadku inoo xidhiidhin ma lagu camalfalaya marka waa sidii mursalkay leeyihin oo laguma camalfalayo wixii aad ijaazo kugu soo gaadhay kuma camalfalaysid markaa de waxay noqonaysaa inaynaa waxaynu kaga camalfalno kutubtiiba aan la helinba sababtu sanad inoo xidhiidhay waa naadirba kutubta bal markaa taas haddii laakiin waa la warin karaa bay leeyihin xadiiska mursalka iyo munqadic iyo daciifkaba waa la warin jiray oo waa tan kutubtii riwaayadu ay noogu sugan tahay camalfalka wixii ku sugnaa lagu camalfalayo sida xadiiskii mursalka ama munqadiciba aan loogu camalfalayn ayaa wixii ijaazo dhan dariiqa uu kugu soo gaadhay uu yahay aan loogu camalfalayna laakiin taasi waa qowl baatilo waayo xadiiska mursalka waxaa camalfala-aanta keenayay ciddan warinaysa ee bal maalan taabiciga ka dambaysa ayaynaan garanayn ma saxaabiba mise maaho war umaynaan hayn in lagu kalruuxisiqa iyo in kalena maynaan garanayn laakiin tan ishkaalkaasi ma jiro dadkii waa dad la wada garanayo is wada ijaazeeyey way joogaan waana dad la garanayo oo xaggaa way kaga duwantay taasoo bal markaa taasi waa qowl baadilu kaba cabireen bal suuradaasi iyadu waa mid oo waa markaa darbiga koobaad ijaaso khaasa ruux wax khaasa oo la ijaazaynayo shaksi khaasa loo ijaazayn waxaa khaaskiina maha kitaab keliya inuu noqda kutub badan buu noqon karaaye laakiin waa in la tacyiiniyo una ay mucayan yihiin waana anwaacdeeda taa ugu mudan weeye marka aanay munaawalo la socon adarbu thaani noocii labaad yujiiz waa ijaazaynaya mucayanan oo macnaa kii labaad waa maxay yujiiz ay an yujiiza inuu ijaazeeyaba weeye mucayanan waa shaksi mucayan ah oo khaas ah hayrahu waa hayra mucayanin waxaan mucayan ahayn buu u ijaazaynayaa oo bal masalan halkan maxay tahay taa hore haddaan soo aragnay shaksi khaasa waaba hebel ama ruuxan uu la khidaabayo wuxuu ijaaseeyo u idmay wixii uu idmayay inuu ka wariyaana wax isaguna khaasa ama mucayanay ahayd labadiibaa mid ahaani meesha ka baxayaa oo shaksi khaasa waxbuu ijaazaynayaa laakiin waxan uu ijaazaynayo ayaan khaas ahayn aan mucayan ahayn misaalkiina waaba kanoo ka qowlihim qowlkiisii uu odhanayayba weeye najastuka waa khaaskii mucayankii waan kuu ijaaseeyey hebelow oo waxaan ku idmay masmuucaati riwaayata masmuucaati wixii aan samaac u lahaa ee anigu aan maqlay ama riwaaye aan u lahaa samaaca ama dee taas baan kuu ijaaseeyey taas buin oo markaa shaksiga waa shaksigan mucayankaa laakiin dee masmuucaadkiisu walow awqaada qaarkeed lasoo xasirin karo dee ruuxii ay hawl uga baahan tahay inuu tatabuco si uu u ogaado sheekhu waxa masmuuce uu leeyahay uu ogaado haddana maanta khaas ma aha oo waxaa dee nooc cumuum uu ku sugan yahay oo walow dee imaka shay khaasa uu ka noqon karo waa wax la xasirin karee laakiin isaga imaka halkan mucayan ma aha kitaab fulaan ma odhan ama kutubta caynkaasa ma odhan wixii aan riwaayo u lahaa buu yidhi ama wixii aan maqlay buu yidhi taasoo kale iyadna waa nooca labaad waalkhilaafu khilaafka fiihi noocan kuba sugan aqwa waa ka xoog badan yahay kii hore khilaafkii ku sugnaa waa aksar waanu kaba badanyo kii hore dee waxaan ishkaal lahayn waa kitaab khaasa ama kutub khaasay ahayd kani laakiin dee masmuucaadkii waqtiga caynkaasa horta shaksigana war uma hayo loo ijaazaynayay masmuucaadkiisa wuxuu yahay waanay badnaan karaan yaraan karaan waxaanay u baahan tahay markaa inuu isagu bal wixii masmuucaadka sheekha intaanu wax ku warin horta hubsado markuu ogaado waxaan marwiyaadkiisa ama masmuucaadkiisa inayiin ayaa ijaazadiida ay wax ku warin karaa oo uu sheekha ijaazo kaga naqlin karaa marka noocaas jireen markaa aanay mucayan ahayn ayaa khilaafka sii badinaya oo dad markaa suurooyinkii hore baneeyey suurada hore baneeyey ayaa halkan diidanoo le mee suuradani ma ansaxayso laakiin tanna waljumhuuru jumhuurti oo min adawaa'ifi kooxihii imanka halkan muxadisiinisa ay uga hadlaan bay kutubtaha usuulkana umuurahani ugu badan yihin waasaco aadba uga hadlaan say qoladina uga hadlaan baabay uga hadlaan dee rag fuqaha iyo muxadisiinna waxyaala ama dee ajsa khaasa ama mu'alafaad khaasa ay umuurahan ku khaas yeelan way jiraanba haddaba waa la wadaagsanayaaye jumhuur lculamaa oo dawaa'iftii muxadisiin iyo keyrkood ba lahayd jawazuu way baneeyeen ariwaayata riwaayada wax lagu wariyo laakiin dee waxa ay markaa riwaayadaasi banaanaanaysaa ruux markuu faxsi iyo baadhbaadh laba yimaado ay u caddaato waxaan sheekha masmuucaadkiisii ama marwiyaadkiisii inayiin markay u caddaato faxsigaa dabadi ayay riwaayadan baneeyeen oo wixii bal maalan kitaabkan ama kutubtani inay dee waxaweyaan nisbadan uu nisbaado ama arka arrinkan ayna sheekha marwiyaadkiisa yihiin markuu hubsado ee uu taa dabdiyo ayaa waxay isu rogayaan markaasa noocii horo shay khaasay noqonayaano markaa dee waa kan iyagii oo mucayana ayuu helay markaasi wax ku warin karaa weeye wa awjabuu waanay waajibiyeen alcamala camalfal biha waa bima ruwiya biha weye wixii iyada lagu wariyey ijaazada caynkaasa lagu wariyey in lagu camal falana way waajibiyeen ee kol haddii bal maalan waxani uu sugnaaday weyene maaha wax kastoo laysuu ijaaseeye in wax lagu warin karo se xadiis kastood maqashayba lama aqbali jirin oo laguma camal fali jirin ee shuruudo mucayanu laha kaan aqbalaynaa bal marka dee la helo umuurahaasi wax camalfalkeena dariiq iyadana wixii aad ijaazo un ku taxamushay noocana iyadana way waajibiyeen bal halkaasu noocii labaad baan kaga baxayna nooca labaadna wuxuu kii hore kaga duwan yahay uun shaygan laysu ijaazaynayo ayaan waqtigaa khaas ahayn ama mucayan ahayn waana marka geestaa la eegay ibhaab baa ku sugan oo wixii aan riwaayo u lahaa ama masmuucaadkii laakiin dee sheekhii haddii la tatabuco wixii uu masmuucaad u lahaa oo taas la xasriyo oo ay caddaato intii uu masmuucaad u lahaa khaas bay dib isugu rogayaano waa kuwan qolooyinkan banaynayaano jaanibkay eegeen qolooyinka kuwan kuwii hore kusoo biiree diidanaabay ijaazada diidanaana ee waxay eegeen markaa uu ijaazaynayo arrinkii waa shaygan mubhamka inuu riwaayo wuxuu leeyay wixii kalema kala cadda saas bay deeta u diideenba ahaalisu noocii saddexaad ee anwaacdeeda kaba midahay yujiizu waa ijaazaynayaayo wa an yujiiza inuu ijaazeeyaba noocan saddexaad hayra mucayanin wax ku aan mucayan ahayn oo waxa weeyaan uu wuxuu ijaazeeyo biwasfi alcumuumi cumuum wasfigiina uu u ijaazeeyo oo ciddii wax loo ijaazaynayaan maanta mucayan ahayn xataa wixii laysu ijaazaynayay shay mucayana haba noqdo kitaabkii bukhaari ama kitaab mucayana haba noqdo laakiin cidda loo ijaazaynaya ayaan mucayan ahayn oo welibana ee wasfi inoo soo koobayo inoo soo ururinayo wax khaasa ka dhigaya dadkaasi laguma sifayn waxa weeyaan wasfi cumuum leh ayaaba meeshii iyagii lagu sifeeyey oo markaas meeshii jira wadalika ka qowlihi qowlkiisiiba weeye uu odhanayay ajastu waxaan u ijaaseeyey almuslimiina muslimiintii aw amase ajastu waxaan u ijaaseeyey kulla axadin aw ahla zamani ama ajastu ahla zamani dee waa kitaabkaa fulaan ah ama kutubta caynkaasaan u ijaaseeyey waaba qowlkiisii uu odhanayayba wey oo imanka eeg dee marka la idhaha muslimiintii oo dhan waa dad ama shaksi kastaba ama dadka waktigayan iyo isoo gaadhay ayaa waxaa u ijaazeeyey ijaazooyinka caamkaasee caam ama dee cumuumkaas dhihina way la yimaadeen oo waa wax dhacay oo xataa dee aimo waaweyn baa laga yaaba kutubtooda inay kaba cabiraan ninkii zamankayga soo gaadho o dhanba kitaabka waanu ijaazeeyey ama dadka muslimiinta bal umuuraha caynkaasee wasfi cumuum lee ciddii loo ijaazeynayay waxa mucayana aanay ahayn bal waxaan xasrinaynoon soo koobi karnana aanay ahayn ayaa noocan saddexaad yahay wa fiihi khilaafu lilmutaakhiriina kan dadka dambe ee kollay mutaqadimiintu saa isticmaalkoodu waa naadir buu kuba ahaaye ciddii isticmaasho weeyaane suuradan sixadeeda khilaaf baa dadkii mutaakhiriinta dhexdooda u sugan ku sugan oo barhkood waxay leeyihiin tan ijaaso ansaxaysa maa hoostaa wax la isuguma ijaazaynayo qolooyin umuuraha tawasuc badan iyo tasaahul badan laba yimina suuradan way bannaynayaan taas weeye khilaafka uu sheegaya marka wuxuuhi fain qayadaha ijaazadii hadduu ku qaydo oo waa ijaazadan caamada ah biwasfin wasfi xaasilin koobaya oo cumuumkii soo yaraynaya oo bal wasfi wax koobaya cidan loo ijaazaynayo fa aqrabu suurada hore hadday dee la diidayba in badani diiday kuwana ay banneeyeen suuradani xaggii jawaaska way uga dhowday suurada hore bannaanidaba weeye oo bal maalan xasrigu waaba isagoo yidhi ajastu dalabat alcilmi fi hada albalad ba maalan dadka cilmiga dalbee dalabo cilmiye beledkan ku sugan beled mucayana waxa weeyaan ayaan u ijaaseeyey taas buu yidhi marka walow ciddii ay maanta weli cumuumkii meeshii uu jiro dee dalabadii cilmimadii iyo labaya waa dad waxa weeyaan iska badan ay noqon karaan haddana markii beled lagu soo koobay lagu soo koobay baa nooc yar xasrin baa ku sugan waa nooc dadkii dadka ehlu cilmiga ee beledkaa kuba sugan waana wax dhici karto lasoo dabdin karayo lasoo heli karayo oo ruuxii bal maalan ama ijaasadaa doonaya inuu wax ku wariyo dee waa uu ogaan karaa inuu isagu dadkii musamaha gelayay yahay iyo in kale bal markaas laftigan dee ijaasadan la idlaaqay haddaba taasoo kale haddaan eegno walow khilaafkii weli uu jiro haddana suuradaa hore ah inaanu ina xasri lahayne dadkii zamankeyga soo gaadhay ama dadka ahlu cilmigan waxa u ijaasaya uu kaba cabira ama muslimiinta oo kale tani xaggii jawaaska way ugaba dhowdahay wa min almujawisiina dadka iyagu baneeyey waxaa ka mida taa caamada ah ee mutlaqada alqaadi qaadigii abuayibi abu طayib iyo wاlkhadiibu wa abu cabdillaahi bnu manda wabnu cataabin wاlxaafida abulcalaa'i waakharuuna oo bacnadad culimadii waaweyneyd ka mida oo fuqaha iyo muxadisiin bale ayaa iyadu taa caamada ah ee waxa weeye taas baneeyey oo magacyuu inoo tiriye waana dad ahimaa kollay taraajibtoodana iskuma wadataa karo waqtiga ayaan inoo saamaxa ahaynba abudayib waa imaam shahiir oo daahir ibnu cabdilaahi la yidhaao dee a'imadii shaaficiyadii asxaabuulwujuuh kaba mida khadiibna waanaan garana markaa imaam macruufa abu cabdillahi ibnu mandahna waa imaam isna muxaditha kollay qoyska ah reer mandahna waa qoys ilaa dhowr boqoloo sannadood kollay dad ahlu cilmi ay kaba mid ahaayeen oo dee markaas kollay waa rag badani ay ku jiraan dadka muslimiinta culimmadooda kaba mida ama qoys cilmi buu ahaa oo ilaa malaa lixdii boqol ee hijrada kuba soo dhow nactaabkana malaa dikri horena waa lahayn waa nin reer andabisa xaafidkana waa xaafid shahiir ahay oo reer hamadaan aha magaalada hamadaan la odhanayo eeraan imakaba kuba taalla oo xasan ibnu axmed la odhanayo nin caabidana ahaa saalixna ahaa ee imaamna ahaa xaggan xadiidka bal qolooyinkaas iyo qolooyin kale ayaa suuradan baneeyo adugu mala arrinkoodii baa waxay ahayd dee kol haddii xadiidkii ade malaa sanadkii dadkii aanu u wada xidhiidhahayn xadiidkii oo la soo arooriyo dacfigan iyo wahnigan sanadkiisa ha kuba sugnaado oo isagoo dee waxan yar itisaal keenaya aad baa loogu tawasuco dacf iyo wahwina wahni weyne ijaasadan ha kuba jira iyadoo lagu soo arooriyo saa lagu soo arooriyo ayaa ka roonba isagoon ina waxba lahayn ina sanadkii aanu wax deebal masalan lahayn la soo arooriyo mucdala ama taasoo kale irsaalkaa weyn uu kuba sugan yahay ayay tani dhaantaa ay kaba roon tahay oo waa nooc wasli waa nooc sanadkii uu ruuxa ugu xidhiidhayo waa nooc silsiladii isnaadku ay noogu baaqi noqonayso bal jaanibkaasay eegeen bal markaa a'imadani waxay kuba tegeenba tasxiixeeda waa caamadii mutlaqada ahayd qaala shaykhu sheekhi wuxuu yidhi waa ibnu salaax walam yusmac lama maqlin can axadin axad yuqtadaa bihi lagu dayanayo oo wuxuu leeyahay mananan araga dee lamana maqlinba weeye axad ujeeddadu qudwo u hela oo a'imadii diinta kaba mida oo dee ah layidhaaho hebel baa saa sameeyo laguba daydo alriwaayatu warin bi haadihi ijaazadan caamka ee mudlaqa wax lagu wariyo taas waxa weeyaan lama maqlin oo waatan aimo waaweyn laynoo tiriyeyba uu tiriyey barhkoodna way aad bay u badanyeen oo culimmada qaar baaba mujalad gaara isagoo magacyadooda xuruuftii mucjamka ku tartiibinaya ciddii qowlkaa qabtay likasratihim ayaabay alifeenba laakiin wuxuu leeyahay taasi waa arrin nadariyo way bannaantay lahaayeen ee camalfal lagu camalfalo oo ruuxu intuu ijaazada arkay nin yidhi ba ajastu dee waxa weeyaan likulli axad ama likulli man adraka zamanin yidhi ijaazadaa qaato can fulan yidhi oo raggaa qudwada oo iyagii ah ama iyagii amsaasho taamaanaan maqlin buu leeyahay oo laba arrimood buu kala qaadayaa midi waxaasi waa bannaayay haddii de waa suurtagal ama waa bannaayay mise ma bannaana midna waa camalfalkii lagu camalfalayo ragga akaabirta ee lagu dayanaya ay isticmaalaan oo ijaazadaa wax ku wariyaan oo sanadkooda ijaazadaasi ay gasho marka wuxuu leeyahay cid raggaa qudwada adigu ehelkeeda ama laguba dayanayo oo isticmaashay ma haddee ra'yi waa haddee suurtagalayo way bannaantay isticmaashay oo iyagu saa sheekyadoodii wax kuga wariya ama nacni dee sheekhiisii ficlan maaha waqtigiisunbuu soo gaadhay mabuu kulmin wax isaga ugu talagelayna ma jirta muslimiintan wada ijaazeeye buuri intuu taa qaatay wax ku wariyo dadka qudwada ehelkaa wuxuu saarayaa ciddii aan dee mansilada gaadhin manaan maqlin buuri waa ibnu way banaanta hadalkiisa sida ka muuqanaysa waxa weeye jawaasu riwaayati biha iyaga xataa haddaanaynaan hirin inay wax ku wariyeen in wax lagu wariya ina bannaantoode way bannaantay macnaheedu waxa weeyaan waxbaa lagu warin karaaba wahadaa yaqtadii arrinkaasna oo ah in lagu wariyaa inay bannaanta yaqtadii wuxuu keenayaa sixata ijaazadaasi inay dee mid saxiixa ay tahay wa ayu faa'idatin faa'ida teebaa tee ka mid a laha iyada u sugnaatay ooan ahayn hayru riwaayati biha werid iyada wax lagu wariyo hadalkan ibnu salaax buu daba taagan yahay ibnu salaax wuxuu leeyahay axad dadkii lagu dayanayo kaanbnidha waa kaa sheekhibarsameeye ku camalfalay oo wax ku wariyey ma hayno maanaan maqlin buu yidhi markana wuxuu leeyahy bal qolooyinkan uu inoo magacaabay abuayib iyo khadiib iyo ay kaba mid yihiin ele ijaasadaasi waa saxiix ee hadalkoodu waxa ka dheelaynaya waxa weeye kol haddii ay tay ijaazadii waa saxiix noocaasi in wax lagu warin karo ina ijaazaduba faa'iide kala may lahayn waa in wax lagu wariyo yahay laakiin way bannaantahay haddana lama isticmaali karo ee hadal tanaaqud ku suganya weeye qolooyinka tasriixiya bal ciddii diido aad u badan iskabada cidda taa tasriixinaysa macnaha kalaamkooda ama tasriixaasi wuxuu noqonaya ijaazada haba ahaato waxaan leenahay xataa waxyaalaha jira maanta haaliban waa ijaazaad uune wax kaloo dee saasi ma jirto ama waa naadir haddii xataa toore samaaca la helo marka dambe dhexdii ijaazunbaa gelaysa ijaazunbaa gelayso waa noocan bal taasi waa sax laakiin waxyaalahan kale ee dee badan ee tasaahulka badana ku sugan yahay kolley de waxa weeyaan inagu marka horeba si ijaazo guud mabaynaan isticmaalin waxay la tahay waa wax de ay tahay in la iskama daayo adigu bal waana wax khilaafkooda u wen yahay bal dee isticmaalkeeda taa la isticmaalaana kolley waa waxa kuba sugan yahay waa arin adigu tasaahul iyo badani uu kuba sugan yahay tawasuc ee umuuraha markay noqoto waa shay baahi weyn oo kutub badan ay tahay noogu xidhiidhaysa sanadkood oo taasi oo maslaxo weyna ay kuba sugan tahay bal arrinkaa wey arrinta kalena odhan lahaana waxyaalahan ee suurooyinkan iyo wax ku ay isticmaaleen inagii laakiin kol haddaynaan calaaqa badan taa la lahayn waxaan ujeedooyinkii iyo kolkol suurooyinkii baa barhkood qumud uu kuba sugnaanayaayo dee wax ay aynaan ku camalfalin oo inta badan aan lagu camalfalayn tasawurkiisa ayaaba sucuubada leh marka hadday waxyaala qaarkood qarsoonaadaan dee wuxuu kaba imanayaa isticmaal la-aantii iyo inagoo waxan aan shaqadeenna ana intaas bay kaba iman iyo umuuro badan oo dee waqtiyadaa hore uun iskaba badnaan laakiin aan beryihii dambe dhici karto xataa sideedaba aan uba badnayn oo jaanibkaas baa yar adkaynaya fahamkii الرابعة الرابع كأفراد إجازة وإجازة بمجهول بمعنى شخص معين بل لو إجازين بمجهول وح مجهول ولا يتهري أو كتب أو له أما أو إجازة إجازة ويان وحويان بمعين كتب معينة لإجازين له لمجهول شخص لا يتهري لو إجازين يوم laba suura ikhtisaarkii kalaamka cibaarada yar keenaya xaggii laqbadiina yar ee u yar baahan waxyaale in loo qadareen laba arrimood buu halkan israacinaya waana noocii afraad kitaab aadigu majhuula markaas ama kitaab majhuula ayaa shaksi mucayana loo ijaasaynaya waa mithaalka hore waxaaba uu ku yidhi waxaan ku ijaaseeyey kitaab sunan kitaabkaa sunantaan ku ijaaseeyey kutub badan oo magacii lihina way jirtaa kitaabkiina muu magacaabin oo sunan abi daauud ama tirmidi ama nasaa-i muu odhan sunanta kitaabna way kitaabkaa sunantaan ku ijaaseeye yui kutubtaasna magacii way la wadaagsanaysaa waxbal maalan cadaynaya kii loo jeeday ma jiro markaa taasi maxay noqon ruux mucayana ayaa wax loo ijaaseeyey laakiin wax majhuula la ijaaseeyey kitaabkii suuradii cagsi waa iyadoo bal maalan kitaabkii waa magacaabay saxiixa bukhaari buu yidhi laakiin shaksigii loo ijaasaynayay baan mucayan ahayn ibham ku sugan yahayba sida misaalka ula iman doono waaba isagoo yidhi moxamed ibnu khaalid adimashqi ayaan u ijaaseeyey kitaabkaa saxiixa bukhaari magaciina markaan eegno dhowr nin baa wada leh midkoodii loo jeedayna meeshii kuma sugna marka ciddii wax loo ijaasaynayey ayay jahaala ku sugan tahay ama ibham ku sugan yahay suurada horena waxa la ijaasaynayo ayaa jahaala ay kuba sugan tahay waa labadaa suuro ayuu imika israaciyo wuxuu idhi waa isla xukume kii afraad waa ijaazatun ijaaso oo limucayanin ruux mucayan oo khaasa wax loo ijaaseeyey bimajhuulin mucayan shaarixa inoo kordhinaya waa si hadalka laynoogu furfuro bimajhuulin wax laga jaahil yahayna waa kitaabkii la ijaasaynayo aw amase ijaazatun ijaaso oo lahu ay limajhuulin ku isagu majhuul ah oo ah dadkii kaba midoo lagaba jaahiliya la ijaasaynayo bimucayanin wax mucayan ah oo khaasa loo ijaasaynayo wadaalika ka qowlika ama qowlihiba weeye uu odhanayo ajasuka waxaan kuu ijaaseeyey waa shaksi markaa khaas oo mucayana kitaaba sunani kitaabkaa sunanta wa huwa ninkan hadalkaali hadduu la ogyahay kitaab keliya sid abu daauud unbaabu riwaayo u leeyahay wax kaluu ijaaze u leeyahay ma jirto markaa dhib ma laha kitaabka waan garanayna laakiin isagu yarwi wuxuu warinaya uu riwaayo u leeyahay kutuban kutub fi sunani sunantaa kuba sugan oo dee kitaab wax ka badan oo sunantii ah ayaabuu leeyahy wax lamida isagoo yidhi ajasuka bacda marwiyaati waxyaalahan warinaya barhkood dee barhkii markaa keebuu qadarkeen gelaya ijaazadii qadarkeen gelahayn lama garanayo taas ayaan ku ijaasayna waa laba mid taasi waa suurada horeo wixii laysu ijaasaynayay baa jahaala ay ku sugan tahay aw amase ajaste waxaan u ijaaseeyey limuxamed ibni khaalid nin dimashqiyi ayaad u ijaaseeye kitaab fulan kitaabka waa mucayan wa hunaaka meeshaa waxaa jira jamaacatun koox mushtarikuuna wadaagsaday fii hada lismi magacan fa hiya ijaazada nooca caynkani baatilatun kol haddaan wixii looga jeeday caddaan oo qariino inoo caddaysay jirin ijaaso lagu dhaqmayo maaha waa shay baatila hadda haddii qariina caddayso oo saas oo kale kitaabkii sunanta kii looga jeeday qariino inoo caddaynaysaa jirto jahaaladii meesha way suushay inay jahaaladan baa loo celinaya waa la aqbalaya haddii shaksigan dee imika halkan oo kale moxamed ibnu khaalid dimashqi iyo wixii laba midka ahaa magaci waa jira oo imika ma odhanayno waa muga magaci laakiin imaamku wuxuu kaba imanaya ihmaal wixii qeyrkii ka soocayay kol haddii lala wadaagsanaya jirno waa noocay muhmalka idhaahaan bal markaa haddaba ihmaalkan wax suulinaya oo meesha ka saaraya oo inoo qariino inoo cadaynaysa hadday jirto ruuxii inoo cadaynaya markaasna dee jahaaladii loo celinayay ma jirto labada xaalo way baxayaan laakiin marka aanay qariino muraadkii cadaynaysaa jirin ijaazo baatilay noqonaysa fain ajaaza hadduu ijaaseeyo lijamaacatin jamaaca uu ijaaseeyo musamayna la magacaabay fi lijaazati ijaazadu waxay kaba cabiraan ijaazada halkani nay waa ijaazaynayaaba istidcac bay ka cabirayeen oo wax dhacaysay oo badnaydba shaqada ama haba joogeen ama haba maqnaadeene waraaq baa loo qadimayayba magacyadii dadkii loo doonayay ijaazadu ay ku sugan tahay waraaqdaasay kaba cabirayeen istidcaa ama waraqadii ijaazada ama alistidcaa waa dalab iyo doonid sheekhii ijaaza lagaga doonayo isagoo maqan baa loo diray ama isagoo joogaa loo soo qadimaya dadkiina magacyadoodii baa ku sugan waatu ujeedo magacyadii way ku sugan tahay haddaba fi lijaazati waa taa ay istidcaa kaba cabiraan oo waraqada haddee dadkaas magacyadoodii lagu xasriyey aw kayriha ama keyrkeedo waaba hadal baaba lagu weydiistay magacyadiina waa la sheegay walam yacrifun waa ijaazeeyey haddaba isagoo ee ka dhaqaaqaya istidcaha magacyadii kuba sugnaa dadkiina magacyadoodii way cadyiin wuxuu ijaazaynayana waa wax cadba waa wax khaase waxaa dee ibhaamku ama ijaaladu ay ku sugantahay ma aha isagina markaa waa tawqiiciyey dadka caynkaasa waanu ijaazeeyey buuhi kutubta ama riwaayaadkayga inay gaba wariyaan baabuu yidhi walam yacrifum aanu garan biacyaanihim iyagoo acyaantoodii oo dadkan shaksi shaksi uma garanayo walaa ansaabihim nasabkoodii cidda ayiina ma garanayo walaa cadadihim tiradiina muu tirin wixii magacyadii kuba sugnaayo walaa carafa cadadahum tiradoodiina maba garanayo walaa tasafaxahum hadday waraaqa ahayn ma rogrogin oo magacii midmid umu eegin ee ijaazadii unbuu ku xariiqu yidhi dadka caynkaasa waan u ijaaseeyey صaxat اlijaazatu ijaazada way ansaxaysaa ka samaacihim maqalkoodii oo kale oo sii dee samaacoodu u ansaxay minu isaga ay wax ka maqlayeen fii majlisihi majliskiisa marka uu darsi kaba aqriya fii hadi xaal xaaladan aanu dadkii tiradoodii iyo magacyadoodii iyo waxyaalaha aanu garanayn waxay tani waa suura ay tahay oo de wuxuu ka saarayaa jahaalatan kuma sugnu kaba saaraya sheekha agtiisa iyo waxba jirte sheekhi misaal ahaan baa waxaa loo soo qadimo waraaqda alistidcaaga laydhaa waraaqdaas baa dee magacyadii badnay dadkii ijaazada loo doonayey kolkol baa dee waraaqdaa cid kastaa wuu ku soo daraya ruuxu reerkiisiiyo dhan qoyskiisao dhan hadduu doono ku soo daraya bal marka tii loo soo qadimay ayuu ijaazadii bixiyey sheekhi marka la eego dadkan inta ay tiradoodu tahay muu hubsanoo ma dadin dadkan magacyadoodii ma aha ruux majhuuli meesha kuma sugnee magacyadoodiiyo wixii way jiraane laakiin isagu macrifo uma laha dadkan waraaqdin buu ictimaadsaday wixii bal umuurahaas ijaazadaasi ijaazo saxiixay noqono ujeeddadu ruuxii meeshaa ku jiray ee waxaa isna dee aan ishkaalku kaba imanay ama khaaska ama nooc dee laydhaha ijaazadii baa ku ansaxaysa loo ijaaseeyey hadhow sheekhii waxbuu kaga warin karaa oo suuradan waxay u nadiirtay ugala nadiir dhigeen ka samaacimtu waa tamdiir eh waxay u nadiir tahay ka soo qaad majliskan casharkii baan aqriyayaa dee dadkaa fadhiya tiradooda war uma hayo magacyadooda intan ka aqaana waaba in yaroo kooban bay noqon bana in badan baa dhici karta dee aana wejigoodiiba hagaag u garanahaynba marka hadhow dhammaanna dee nin kasta wuxuu odhanayaa samictu fulaan ama xaddaanii fulaan oo samaaci iyadoona dee uu ruux magaciisii garanahayn ba wejigiisii garanahayn cidda uu yahay aanu garanahayn tiradii dadkii fadhiday aanu garanaynba kol haddii ama sheekha lagu dul aqriyayey ama uu isagu aqriyayey waxbaa laguga warin jiray marka sida taasba ay u ansaxayso ayaa jamaacadii loo soo qadimay inuu magacyadoodii waa taalaayo jaara meeshii kuma sugnay laakiin isagaan garanayn weeye tiradoodii baanu garanayn umuuraha aanu garanayn bal aanu rogrogin oo kale haddii uu ijaaseeyey ijaasadaasi way fulaysaa waa ijaazo saxiixay noqon haddaa dee ishkaal meel kale ugama iman oo ijaazada imakaan soo maro rifaiyo baatila ee jahaaladu ay ku sugnayd hadday dhinac kale jahaaladu ka soo gasho dhinacan markaa jahaala kagama jirto walow sheekhu aanu garanayne dee waa xukumkii way qaadan haddii waxani wasfi cumuum uu lahaa oo kalo marwiyaadkayga un iyo masmuucaadkayga ama barhkeed ay taasoo kale waa jaanib kale laakiin marka wixiina waxaad iyo kitaabkii bukhaari baaban idiin ijaaseeye magacyadiina waata ama umuhaadkii sita lixda ahaa ayagu ijaaseeyey magacyadiina waa loo soo qadimay ijaazadii wuu qoray ama afku kaga waa iska ansaxaysaa taasi imaka garasho la-aanta sheekhu aanu dadkii tiradoodii iyo wejiyadoodii ama magacyadoodii garanayn ba kama dhigayso jahaalo ruux majuula loo ijaazeeye kama dhigayso intaa wa amaa qowluhu qowlkiisii uu shaksi odhanayay isagu ajasu waan ijaazeeyey liman yashaau ruuxa uu doonayo fulaanu hebel hebel cidda uu doonaa aan u ijaaseeyey naxwaada ama hadalkaa wixii la mida noocaas oo kale tacliiqu kuba sugnaa fa fiihi jahaalatu jahaala way ku sugan tahay wa tacliiqu tacliiq shardi lagu qayday ama lagu xidhayna way kuba sugan tahay faladharu qowlka muuqashada badan suuradan fudlaanuhu noocan ama ijaazadu hadday suuradaa leedahay inay baatil tahay weeye oonay ansaxayn hatanaa maxay bal hadday dhacdo dee waxyaalahana kollay tasaahulkii badnaaba waxyaalo badan ayay dhaceenba oo waxyaalo lalaba yimi haddiiba maalan wuxuu yidhi ba ciddii hebel doonaan anigu wuxuu ijaaseeyey ijaazadii agi meeshu jahalaa jirto ciddan wax loo ijaaseeye lama garanayo arrin kale shardina waa jiraayo dee waa ruuxa doonitaankiisa waa ruuxaasi hadduu doono ayuuba ijaazadii bal maalan lagu xidho shardigaa lagu xidhay wuu jiraa jahalada iyo tacliiqaasi ma jira waxay leeyihin suuradaasi iyadoo ijaazo ansaxaysa ma aha waayo jahala kuma sugan oo dadkii bal maalan dee ijaazadan hoosgelayay imanaya ijaazadan ee shimlihaysay iminka jahala kuma sugan ruux kale oo lagu xidhay doonitaankiina waa ku suganya tacliiqa shardigu jahalada iyo tacliiqaasa wuxuu keenayaa buu leeyahy weliba buu kaba cabiray inay dee taasi ijaazo baadilaa noqonayso wabihi ay bibudlaani hada nooc noocan baadilnimadiisa iyo inuu mid buraya yahay ayuu qadaca gooyey jasmiyey alqaadi abuayibi ashaaficiyu abuayib daahir waxa weeyaan ayaa isagu wuxuu jasmiyey inay taasi ijaazo baadila ay tahay laakiin si arrinkunba wada ahay oo saxiixa waxaa saxiix yeelay ibnulfaraa ilxambaliyo ninkaas ibnulfaraa la yidhaha kolley waa dee wuxuu kuma shuuroobay weeye malaha inaga iyada beryaha dambe dadka agtooda uu aada ugu mashhuurka yahay waa alqaadi abu yacla waa qaadi aduga imaam ahaa imaam alxanaabilana waqtigiisii ahaa qarnigii shanaad ahaa abuayib iyo dee hakaba weynaada abuayib iyo dee dadkay agaagisa soo gaadheen ahaa khaiib iyo bayhaqiyena isku cahdi ay ahaayeen marka kutubta xanaabilada alqaadi ay idlaaqaanna waa ninkay u jeedaanba alqaadi haddii la idlaaqa kutubta xanaabilada waa ninka loo jeedo waa qaadigan kutubta kala duwan ee usuul iyo fiqi iyo dee kitaabkan axkaam suldaani iyo maawardina isku waqti bay ahayd maawardi baana ka hordejiyey oo kolley aad moodo in badan in waxyaalihiisii uu kuba soo arooreen bal kaasoo kale weeye ibnulfaraa waa qaadigaas abu yacla iyo wabnu camruusin nin kaloo isaguna qarniyadaasuun ahaa waa isku dabaqo uunba weeye ibnu camruus la yidhaaho oo almalikiyo kani waa xambali kaasna waa maaliki waxay ku dabdiyaan cayntoo la fadxiyo waxaanu sakhaawilaa cid damul cayn ku dabdisayna waan arkay maxamed ibni cubaydillaah baa magaciisa la yidhaha isaga afar boqol iyo labayo kontonki oo waa abu yacla iyo qolooyinkan abutayib iyo waa dabaqadaas waa qarnigaa shanaadun bay wada ahayn raggan dikrigooda inagu soo noqnoqonayahay bal qolooyinkaas baa waxay yidhaaheen un adigu saxiix yeedho kolley waxaa leeyahay waa arrimihii hore marka hore soo sheegnay qolooyinkan aad u fidsaday u ballaadhsaday waa iyagoo yidhi malaa xadiiskii isagoon inna wax lahaynba wax dee lagu tilmaamo inuusan dee silsiladii isnaadkana baaqinimadeeda ay kuba sugantay ama laydhaa waa xidhiidhay uun taasi aan lahayn iyadoo la soo arooriyay inay ka mudan tahay isagoo wahni ha kuba sugnaada dariiqan uu ku xidhiidhaye bal lagu soo arooriyo uun suuro la odhanayo silsiladii isnaadka weli waa lahaya ama waa baaqi oo markaa qolooyinkan tasriixinaya tan waa jaanibkaa waxay eegayaan baa dhici karta ama jaanibkaa ictibaariyeen oo iyagu waxay leeyihin way tasriixiyeen laakiin waa kaa qowlkaa hore bal ciddii ku khilaafsaday noo soo horreysiiyey isaguna uu kaba cabiray qowlka atarkiin iyo suuradan inay baatil tahay walow qaala hadduu yidhaaho ajasi waan u ijaaseeyey liman shaa alijaasata ijaaso ciddii doontun baan u ijaaseeyey fahuwa ka ajastu liman yashaau fulaan wuxun buu laba mid yahay hebel ciddii uu doono ayaan u ijaaseeye suuradan imakaan kaba soo baxnay bal wa akharu jahalatan xagga jahaaladana waa uga sii badan yahay oo kaa hore dee nin kaliya mashiicadii baa lagu xidhay oo la ogaan karo hebel ma doonin mise ma doono ma doonin laakiin marka la ydhaha ciddii doontada dee dad la soo xasirin karaba maa ruuxii ijaaso doonaba waan u ijaaseeyey ayaa ka jahaalo badan ruuxa hebel doono walow iyadaba jahaala ay ku sugan tahay laakiin shaksi baa mashiicadii halkan lagu qayday tanise waa ruuxii doonabo marka hadday suurada hore ay baatil ahayd oo bal ama taa la raajax yeelo suuradana xaggii budlaanka way ugaba sii badan tahay we walow qaala hadduu yidhaaho ajastu waan ijaaseeye liman yashaau ruuxa doonaya ariwaayata warin canii aniga u xaggayga wax iga wariyaan waxu ijaaseeyey fa awlaa mid iyadu kaga dhoweeyo kuwa hore kaga mudan biljawaasi bannaani liannahu lafdigan liman yashaau riwaayata cani tasriixun caddayn weeye bimuqtada alxaali xaalku siduu keenaya la caddeeyey watana waa suuro kale bal maala wuxuu ahay ruux baaba yidhi ka soo qaad mujiiza oo dee isagii asaaniiddaa wuxuu ijaasaynaya leba ayaa yidhi ciddii doonta inay aniga wax iga wariso waanu ijaaseeyey suuradii hore suuradani way ka dhowdahay marka haddii kuwa hore bal ama khilaafto jirayo xataa laydhaa waa la baneystaa abu yacla iyo ibnu camruus iyo agtooda ay kuba sugnayd suuradan baa xagga jawaaska uga dhow oo sababtu waxa weeye inay ruuxan ama ruux wax ka warinaya doonitaankiisa iyo raqbadiisa ayuunbaa werintan uu wax ka warinaya ku xidhantay sheekha raqbadiisa ma aha waa ruuxan wax warinaya raqbadiisa iyo doonitaankiisa ayuunbaabay arrinku kuba xidhan yahay marka waa sidii waaqac ahayd unbaaba la sheegay oo hadduu doonayo markaa riwaayadii waa leeyahay hadduu iska diidana cid ku qasbaysay may jirin marka arrinku markuu taa yahay liman yashaau riwaayata cani tacliiqan haba jiro jahaala geesa kaba jirtee laakiin doonitaankan shaksi aad doonaysa inaad wax ka warista aday kugu xidhan tahayoo marka arrinku waa sidii waaqac ahayd ayuunbaaba la cadeeyey ee wax kale maaha markaa tani suuradii way uga dhowday buu leeyahay xaggii jawaaska weyn walow qaala hadduu yidhi ajasu lifulanin kada inshaa riwaayatahu cani hebel baa waxaa u ijaasay hadduu doono inuu igaba wariyo aw ajastu laka irshita haddaad doonto aw axbabta jeclaatid aw aragta aad doontid falaadaru surooyinkani waa iyadna tasriix limuqtada alxaal bal way sii kooban tahaybo waxa weeye sida muuqdaa haddii bal lagu socdo waxa weeye waa inay taasna jahaystay bal hadallada shaarixana iyo wixii kuba sugan iyo culimo kale magacyadoodna taas eegta sida minta yar u raacin karo alkhaamisu waa faracii ama noocii shanaad ee anwaacda ijaasada kaba midi alijaasatu ijaasa weeye lilmacduumi ruuxaan jirinba waxa loo ijaaseeyo maba iman ka qowlihi ajastu liman yuuladu lifulan waxaan u ijaaseeyey hebel cidda u dhalan doonta horta waxaa jirtana in ijaasadan masaa-ishan aydeeya waxyaalaha badan ay laba yimaadeen jaanib kaba midi waa suwartii waqfi lahaa tadbiiq ay ijaazadii ku tadbiiqiyeen taasba weeyaanoo xagga waxyaalihii jiray bay halkan laba soo doonteen ay kuba tadbiiqiyeen oo xagga waqfiga oo kale ka ay munqadicu lawal odhanayeen iyo munqadicu laakhir iyo waxyaalihii halkaa jiray ayay meeshan ay keeneen oo ay suurooyinka balde waxaad arkaysaa iyagoo shay sixadii ama sixa la-aantii ula kacaya xaggii waqfiga siday suuradani kuba ahayd ama wakaalo oo kale ay kuba ahayd taasoo kale weeye oo xagga waqfiga oo kale bal hadduu ruux dee imanka wax waqfiyo oo yidhaaho ruuxa hebel u dhalan doona ayaan waxaa ku waqfiyay oo kale shaaficiyada agteeda munqadicu lawal dee ma ansaxayn oo kale laakiin xanafiye malikiya waa suuro ay banneeyaan oo dee waqfigii haddii la helo ayaa waqfigii waa ku intifaaci karaa taas oo kale marka halkana khilaafka meesha jira halkaasuu kaba yimi halkaasuu kaba yimi oo hadduu yidhaha jasu liman yuuladu lifulaan aba weeyaan horta ijaazadii limacduum oo kale wakhtalafa mutaakhiruuna fii sixatiha raggii dambe ee waxaan way iskhilaafeen oo sixada taasi ay ansaxayso fain cadafa hadduu ku cadfo calaa mawjuudin ku jira u kuba cadfo kaajastu lifulanin waman yuuladu lahu hebel baad u ijaaseeye cidda oo loo dhali doono aw laka ama adaan ku ijaaseeye oo licaaqibika adiga wixii caaqibkaaga ama tanaasalu inta ay tarmaanba fa awlaa biljawaasi suuradii hore way jawaaska way kaga mudan tahay oo waxaan leedahay suuradaa hore iskhilaafkaa jiro barhkood baa baneeyey oo rag dee bal maalan shaaficiyada kababdaas khadiib isagoo maalikiya iyo xanafiyada iyo waqfigaa cala almacduum ay baneeyeen uga qiyaas qaadanaya suurada haddii laakiin suuradan damba timaado oo ruux mawjuuda wixii loo ijaazaynaya laakiin waxaa lagu cadfay kaa macduumka waqfigoo kale xataa shaaficiyada dee taasi waa suuraday ansaxaysay oo ah dee hebel baan waxaan ku waqfiyey haddii uu dhin ama dee isaga dabadiino ama dee waxa weeye cidda dee loo dhali doono oo kale marka taas oo kale iyada waa suuro ay dee tasiixinayan waa tan uu leeyahy inay jawaaskii way kaga mudan tahay oo dee iyadana halkan khilaaf kaloo madhabeed baa soo geli ama qowl kaloo madhabeed haddaba haddii ijaazadu ay tahay taas macduumkee munqadicu lawal qolooyin badnaynayaa jira haddii bal taas aan soo dhaafno oo wax mawjuuda kii macduumkaa lagu cadfo suuradii jawaaskii way ka dhowaanaysaa way xaggii jawaaska way uga dhowdahay buuhi bal iyadna ciddii kala qabtay waa inoo dambeeyaan wafacala waxaa sameeyey ahaaniya ka labaad waxaa sameeyey waa ka labaad oo ah waa mawjuud baa la sheegayaa macduulkiina waa lagu cadfayaa min almuxadisiina ragga muxadisiinta xaggooda waxaa kaba sameeyey abu bakr bn abi daauud waa imaamkan saaxiba sunan nin xaafidoo uu dhalo isba xaafid ahaa kaas baa sameeyeyoo dee bal masalan iyadoo ijaasada loo soo qadimay ama ijaasadaas oo la weydiisay ayuu ninkii ku yihi ajastu laka waliawlaadika walixamali lxabalati ujeedadu waa kuwaan weli dhalanaya damboodo kale xamalilxabalana waa tibaaca baan kuba naqaanay taas buu idho waa taas waajaasa waa baneeyey alkhadiib alawala taa horee macduumkaba ah ee xataa munqadicu lawalkii ah isagoo saaan soo sheegnay uga qiyaas qaadanaya xanafiyada iyo maalikiyada agtooda waxaa kuba sugan xagga waqfiga waxaanu ka soo naqliyey can ibni alfaraai waa imaamkii marka dhaweyd aan soo marray iyo ibni camruusin ama camruusin labadaba waati aan imika soo haynay ayuu iyaga kaba soo naqliyey waabdalaha noocaa waxaa buriyey kaa macduumka ijaazadiisa alqaadi abuayibi wa ibnu sabaaq shaaficiyaani labada imaam wax baadilay kuma tiriyeen markaa wuxuu hi huwa saxiixu qowlka saxiixa weeye aladii qowlkaasoo laa yanbaqii aanu haboonayn ayru isaga keyrkii in hadal kalaba lasoo qaado meesha taasi aanay banaanayn oo laydhaa way banaantay khadiiba xataa juska are iyo waxyaalo umuurahan macduumkiiyo waxyaalaha ku ururiyaba ee dad ku qowlayna haba jireene laakiin bal isagu wuxuu leey leeyihin wuxuu leeyahy qowlka saxiixi haddii aan wax mawjuuda lagu cadfin sida waqfiga oo kale markaa suurada iyagu tasxiixinayeen ama shaaficiyadu dee tani suuro bannaan maaha oo cid aan imanba ayaa wuxuu ijaasay aduu kolley wax umuuro ee kolley adu qariib oo mustaqrab oo dee ay sameeyeen وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة